sida aad wararkaba ku maqasheen ururka al-shabaab ayaa sheegay inay direen askari kenyaan ah oo ka mid ahaa lahaystayaal ku jira gacantooda waxaana ay ku hanjabeen inay diri doonaan lahaystayaal kaleeto oo gaaraya shan qof toddobaatan iyo laba sac gudahood haddii kenya aanay la xaajoon hase yeeshee afhayeen u hadlay kenya ayaa wuxuu sheegay in kenya aanay la xaajoonaynin al-shabaab zahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa jonathan kibgosi ayaa meel qarsoodia ay xalay ku sheegtay war-saxaafadeed ay kooxdu soo saartay inay ku dishay kadib markii ay sheegtay in dowladda kenya ay iska dhegatirtay wadaxaajood ku qotomay sii deysmada maxaabuustan isagoo jooga magaalada nairobi ayaa afhayeenka ciidamada kenya sayres aguna wuxuu iiga warramay dilka askarigan ay sheegeen kooxda al-shabaab inay qaarajiyeen wuxuu yidhi sayres aguna waynu aragnay fariintaasi laakiinse maan xaqiijin karayno waxaan rajaynayaa inaysan rumoobin laakiin haddii ay dhab tahay waxa aan filayaa in la wada cambaareeyo falkaasi maxaa yeelay ruuxa ay al-shabaab leeyihiin waan dilnay muusan ahayn maxbuus dagaal waxa uu ahaa ruux lumay marka la qabanayay xataa ciidamada kenya ma aysan joogin markaasi soomaaliya ama uma aysan tallaabin sayres aguna ayaan weydiiyey sida kooxda al-shabaab ay sheegayso in dowladda kenya ay iska dhegatirtay wadaxaajoodi ay u fidisay kuwaasoo baaq ka ahaa maxaabuusta ay al-shabaab gacanta ku hayso hase yeeshee albaabada u furtay in wadahadal lagala geli karo booska ay taagan tahay dowladda kenya had iyo goor waa inaysan jirin wadiiqo ay kula xaajoon karto koox argagixiso ah ama koox dembiilayaal ah marka in lala xaajoodo koox mintidiina waa su'aal aanan meesha ku jirin sidoo kale dadkan ay afduubeen waxa ay qafaasheen iyaga oo qaarkood ku guda jira howlo shacab ma ahayn dad ciidana mana jirto hab aan ula xaajoon karno koox argagixiso ah kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay inay dilayaan saacado kooban gudahood haddii aanan lagala xaajoon shan ruux oo kale oo la heystayaal ah isagoo ka jawaabayay si aragtida ay ka qabto dowladda kenya badbaadinta shanta ruuxe kale ee loo qabtay toddobaatan iyo labada saacadood ayaa waxa uu yidhi waxaynu weli weydiinaynaa inay sii daayaan dadkan ay hayaan iyagoo aanan ku xirin wax sharuuda maxaa yeelay dadkan kuma aysan jirin dagaal ka sokow askarigan ka tirsanaa ciidamada difaaca kenya ee ay kooxdu sheegtay inay dishay xalay jonathan kibgosi ayaa waxaa jira shan ruux oo kale oo weli gacantooda ku jira kuwaasoo qaarkood xilligii la afduubayey laga waday deegaanka waqooyi bari ee dalka kenya wakhti ay ku guda jireen bixinta sharciga dalka kenya maxaabiistan ayaa laga arkay muuqaal ahaan dabayaaqadii sanadkii tegay iyo weliba goor ku dhow wakhtigii la qabtay iyagoo ka dalbanayay dowladda kenya inay wadaxaajood ku wajahaan si deysmadooda la furto kooxda al-shabaab warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinaysay zahra cabdi axmed